magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa lagu qabtay kulan doodwadaag ah oo looga hadlayay saameynta baraha bulshada ay ku leedahay dhaqanka waxaa kulanka kasoo qaybgalay madax ka socota wasaaradda diinta iyo ooqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo madaxda ururada rayidka agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo ooqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya ibraahim nadaara ayaa sheegay in aqoon-yahanada oo kaliya jahayn karaan dadka isticmaalo social mediyaha social mediaha si guud adduunyadan wax la qabnaa waa duni iftiraadi ah oo kaba xoog badan adduunyadii la yaqaanay dhan walba waxay u baahan tahay in la jiheeye in laga hortago uma baahan lagama hortagi karo dowlada naga xoog badan intaan burbursanayn dhisnaayaa tabar u waayay laakiin in siyaasad siyaasaad loo dejiyo shuruuc loo sameeyo dhibaatada mararka qaarkood axsanulxuluul waxaa la yidhaahdaa dhibta in loo bedelo dheef dhibtii naftirkeed in dheef loo bedelo social mediaha waxay saameyn ku yeeshaan national security-ga dowladaad lagu dumiyey saaad ogtihiin rabiicul carabi wixii ka dhacay waad ogtihiin dowladaad lagu dhisaa waad maalin dhowod kenya inay khatar gashay waad ogtihiin dad aan is-aqoon isku xaafad ahayn keliya isku ballansada baraha bulshada isku ajandana ah haddana dhac iyo boob iyo shiddo iyo dhibaato samayneed booliis iyo nabad sugid iyo xooggii dowladda oo dhan baa la isugu geeyay haddana loo taag waayo annagu marka ilaahay ma qadaree haddii shaaricaas ay isku ballansadaan cidina ma celin kartaba marka bal hadda intay un ay naga sii jeedaan oo saaxiibayaal arka jikada iyo raashinka sida loo kariyo in aan siyaasad u dejino intaynan ajandayaal kale iyo siyaasaad kaleo khaarijiya aysan ka faa'iidaysan guriyaa laga dhisaayo guur baa laga laga yagleelaa saad ogtihiin waxaa laga yaaba dhallinyarada yaqaana imisaas baraha bulshada iska barato guri dhista ganacsiyaa laga sameeyaa isaga naftirkiisa imkam ah oo laga sameeya dhaqaalo sidoo kaleeto waxbaa laga bartaa dhanka kale sheekh cali wajiis oo ka mid ah culimuudiinka kasoo qayb gashay kulankaah ayaa dhankiisa hadallo kooban kasoo jeediyey marka dhaqamada la fiiriyo waxay lahayn dhaqamo aad u wanaagsan oo culimmadu ay ku tilmaamaan inay alrisaala alkhaatima ama risaalada lagu soo gebagabeeye rasaa'ilka ilaahay ilaahay inuu u diyaariyey mar horeba ummaddaas ayaa ka muuqanaysa marka dhaqankooda la fiiriyo waxaa ka mid a dhaqamada fiican oo ay lahaayeen inay xagga cifada iyo dhowrsanaanta dhaqanxumada akhlaaqxumada ay ka fogaayeen oo ayagoo jaahiliye ku jira xataa ay agtooda ceeb ka ahaaday inay waxyaabaha zinada iyo wixii lamid fawaaxishta ay ku dhacaan aaday ugu yareen haweenaydu hadday waxaas dhex gashana calanay sula jirta geesta magaalada looga saari jiray dadka oo ka dhexbexaysa xataa waad ogtihiin markii nabigu la baayacayay sal allau alih wasalam sida suratulmumtaxina gabdhaha eego cusub hindi ayaa horkacaysay hindi bintu cutba oo maaragtay mucaawiya ummu mucaawiya markuu yidhi waxaad igala baayacdiin inaadan zinaysana waxay tihi yaa rasuul allah xuratu tasni gabar xura miyaa zinaystay tiri gabar xura miyaa zina ka dhici kartaa macquul ma ahanba way la yaabtay in bayca lagula galo in inaadan zinaysanina macnaha dad sharaf leh oo waxaas qaaduuraadka iska ilaaliyo iskala weyn xataa fii jaahiliyati may ahaayeen gabdhaha soomaaliyeedna saasay ahaa jireen bilmunaasaba gabarh soomaaliyeed oo dhaqankeeda iyo sharafkeeda iyo cifadeeda xataa iyadoo baadiyaha joogtoon xijaab aqaanin oo garxirkeeda iska xiran yahay madaxeedu iska bannaan yahay wiilka markay la hadlayso afar tilaabood kaxagay kala hadli jirta annagaa soo gaarnay kulankan ayaa ku soo aadayaa xili baraha bulshada ay ku soo badanayaan waxyaabaha dhaqan dooriska ah